إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إilى yوم الdiin ama bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol soddon iyo sideed oo nooga bilaabanaya aayadda koobaada min suurati shucaraa qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim taasimin allahu aclamu bimuraadih tilka taas oo suuraddan suuratu shucaraa aayad aayadaheeda ah aayaatulkitaabi waa kitaabkii aayadihiisa kitaabkii almubiini xaqa iyo baadilka kala caddaynayay lacallaka waxaad mudan tahay nabiga suubanow baakicun mid halaagaya inaad tahay nafsaka nafsadaada allaa yakuunuu inaysan ahaanin darteed mu'miniina kuwa mu'miniin ah innasha haddaan doonnuu ilaahay yidhi nunasil waan ku soo dejinaynaa calayhim calaa haaulaa'i almushrikiin kuwa gaalada ah min asamaa'i kor ayaan uga soo dejinaynaa aayatan aayad fadallad waxay ahaanaysaa acnaaqum qoorahoodu khaadiciina midii u khushuucda lahaa aayadda wamaa ya'tiihim mushrikiinta uma yimaado min dikrin waano waanadaasoo min alraxmaani allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaatay dikrigaasoo muxdathin la soo dirisiiyey soo dejintiisa ilaa kaanuu xaalo ay ahaadeen ma ahane mucridiina kuwa ka jeesta canhu cani dikri faqad kadabuu gaaladu way beeniyeen bilxaqi lamaa jaa'ahum xaqu markuu u yimid ay beeniyeen fasaya'tiihim waxaa u imaan doona ambaa'u maa shay wararkiisa kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa bihi maaga awalam yarow miyaysan arag ilaal ardi dhulka kam in badan aan ambatnaa soo dhalinnay fiihaa arlada dhexdeeda oo min kulli sawjin nuuc dhammaantiis ah kariimin oo wanaagsan inna fii daalika soo dhalinta geedaha aan dhulka ka soo dhalinnay la aayatan calaamad weynaa ku sugan oo tusayda ilaahay inuu awoodo wax dhinta inuu soo nooleeyo wamaa kaana aktaruhum dadka intooda badanu ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumaynaa wa inna rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiisu waa mid qaalib ah alraxiimu oo naxariis badan suuratu shucaraa waa suura makiya waa qur-aankii maka ku soo degay ee qabla alhijra soo degay bismi illaahi araxmaani araxiim baasimin allahu aclamu bimuraadihi xuruuftaas muqadacada sagaal iyo labaatanka suuro lagu bilowday ka mid tahay macnaheedana ilaah ayaa garanaya waa mutashaabih mutlaq ah tilka taas ishaarada waxaa lagu ishaaraa ilaa aayaati haadihi suura suuraddan aan hadda gelayno ee suuratu shucaraa ah aayadaheeda lagu ishaaraa tilka taas aayaatulkitaabi kitaabkii aayadihiisi weeye idaafada bimacnaa min ah kitaabkii aayadihiisiyay ka mid tahay weeye suuraddan halkan ka gelaynaa kitaabkii ilaahay kuu ballan qaaday nebi maxamedow inuu kugu soo dejinaa kitaabkii aayadihiisii ka mid tah kitaabkii almubiini ee xaqa iyo baadilka kala caddaynayey lunsanaanta iyo toosnaanta kala caddaynayey mucadda laga dhigin abaana a laga keena mutacaddi waa noqdaa waxaa kaloo laga dhigaa laazim oo waa ku yimaada abaana laazim ah oo waxaa la dhahaa kitaabkii almubiini caddaa oo xaqnimadiisa iyo inuu alle xaggiisa ka yimid ay iska caddeedoon shubhadu ku jirin lacallaka nabiga subanow waxaad mudan tahay baaqicun mid halaagaya inaad tahay nafsaka nafsadaada allaa yakuunuu min allaa yakuunuu inaysan ahaanin daraaddeed mu'miniina kuwa mu'miniin ah tanuna waa tasliya ama sabarsiin nabiga la sabar siinayo ilaahi weynaa subxaana wa tacala ayaa nabiga sabar siinaya tasliya waa sabarsiin waxaa laga sabar siinayaa wuxuu nabigu aad uga murgay dadka qur-aanka diiday ee xaqa diiday ee gaalnimada ku sugan oo waxa weeyaan uu uga baqayo inay gaalnimadaas ku dhintaan oo ay sidaas naarta ku galaan taasna waxay ku tusaydaa raxiimnimada nabiga sala allahu calayh wasalam raxiim ayuu ahaa mid naxariis badan dadkaasu aad uga murgay murugadii uu ka murgayey waxay gaartay in naftu inay ka baxdaba laga cabsado heerkaasay gaartayba in naftiisuba ay khatar ku jirto ayuu ku dhowaaday soo ma jeedid marka ilaahay wuu ka sabarsina wuxuu leeyahay dadka nuucaana ah ee xaqa diidaya waa dad shaqiyaal ah ilaahay agtiisa waxa uga qoran ayaan daro ayaan dara ilaahay agtiisa uga qoran shaqinima ilaahay agtiisa uga qoran marka murugadooda yaa naftaada u bixi xaqa adiga waad caddaysay khalaas waajibkaaga waa gudat dadkaanna waxa weeyaan xaqa waxa uun diidaya dad ashqiyo ah oo shaqinima ilahay agtiisa uga qorantaha lacallaka waxaad mudan tahay nabiga suubanow baakicun midkii halaagaya inaad tahay nafsaka nafsadaada allaa yakuunuu lianlaa yakuunuu waxa weeyaan masderka laga dhalaalin anta laadaas ku idqaaman ayaa xarfu jari loo soo qadarin laamu tacliil ama min ayaa loo soo qadarin labadooda isku macnay faa'iidanayaan allaa yakuunuu lianlaa yakuunuu inaysan dadkii ahaanin mu'miniina mu'miniin inaysan ahaanin sidaas darteeda naftaada inaad la halaagtahay dhici kartaa ilaa wuxuu idhi subxaana in nasha haddaan dooni lahayn hidaayadooda inaan ku qasabno hanuunka in nasha haddaan dooni lahayn nunazil waa ku soo dejinaynaa ilaah ama in nasha haddaan doonno nunazil waa ku soo dejinaynaa calayhim cala alkufaar ow calaa haaulaa'i almushrikiin kuwan gaalada ahee xaqa diidan waan ku soo dejinaynaa min asamaa'i kor ayaan ka soo dejinaynaa waa in la tacallujiyo ama aad ka xaalaydo aayatan ka dambayda maxaa yaele marka hore sifo ka aheed idaa taqadama nactu nakirati uxriba xaalan min asamaa'i samada xaggeeda xaalay ka ahaatay aayatan aan ku soo dejinayna haddaan rabno oo fadallad waxay ahaaneen markaas ku cadaf acnaaquhum oo nunazil oo jawaab shardiyaa lagu cadsayn mustaqbala macnuhu noqona marka in nashaa haddaan doonno nunazil waxaan ku soo dejinaynaa calaa haaulaai almushrikiin aayatan aayadaan ku soo dejinaynaa min asamaa'i kor xaalay ka ahaatay fadallad waxay ahaanaysaa markaas acnaaqum qoorahooda khaadiciina kuwii u khuduucan lahaa aayadda ilaa wuxuu leeyahay subxaana haddaan dooni lahayn inaan iimaanka ku qasabno aayadan samada ka soo dejinay oo maalan waxa weeyaan cirkaaba lagu soo dhowayna haddii la rabo madaxoodaa la keeni markaasa lele ma ladinku fariisiya mase waa islaamaysaa dii la rabana buuraa la dul keeni haddaan doonno ilaa sidaasaan ugu qasbi karnaa markaasay dhammaan khuduuci lahayd oo yeeli lahayd laakiin ilaahay ma aanan doonin sababtoo ah iimaanka ilaahay addoommada ka rabo ee qiimaha leh waa iimaanka ikhtiyaariga ah sow uma jeedid iimaanka ilaah uu addoommadiisa ka doonayo ee qofka wanaagga hadhow lagu abaalmarinayo waa iimaanka ikhtiyaariga ah waa qofku inuu asagu doorto iimaanka iimaanka inuu asagu doorto weeye kaas weeye laakiin iimaan lagu qasbay qiimo ma leh hadhowna janno lagu siima ilaa qofkan wuxuu abaalmarin ku mudan yahay mogta wax uu khiyaarkiisa ku doortay laakiin wax lagu qasbay ciqaabna kuma mudna abaalmarinna kuma mudna ilaa khiyaarkiisa kuma samaynay sooma jeedin marka ilaah wuxuu leeyahay subxaana wa tacala waan awooday inaan kulli ku qasbo iimaanka anba kuma qasbin soo maahan iskadaa marka naftaada murugada ha u halaagin aada uga murugaydo ilaa wuxuu ihi subxaana wamaa yaatiihim uma yimaado haaulaai almushrikiina kuwan gaalada ah macnaha kuwa mukadibiinta ayaa laga hadlin wamaa ya'tiihim mushrikiinta uma yimaado min dikrin waano wacdi ilaahay xaggiisa ka yimid uma yimaado oo rasuul la soo diray kuwa hore iyo kuwa danbaa laga hadlin dhammaan caadadoodaba sidaasa wamaa ya'tiihim mushrikiinta uma yimaado min dikrin waano oo rasuul la soo diray waxi loo soo dhiibo weeye dikrigaasoo min alraxmaani allaha naxariista ballaaran xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay uu rasuul u soo dhiibay dikrigaasoo muxdain lasoo dirisiiyey muxdain waxaa loola jeedaa ey muxdain inzaaluhu siduu yidhi baqawi iyo qayrkiisba muxdain lasoo dirisiiyey inzaaluhu soo dejintiisa oo waxa weeyaan rasuula lasoo dirin waxyiyaa loo soo dhiibin rasuulkii xataa laftirkiisiiyo intaasoo goor waxyi loo soo waxyoona oo aayada maanta soo degin haddana usbuuc kadib rasuulka aayada ku soo degin mid walbaaba muxda weyn muxda waxaa loola jeedaa soo dejinteedu waa cusubta soo dejinteeda ayaa waxa weeyaan cusub maahan kalaamkan alle a makhluuqa taas waa kufri bawaaxa in la yidhahdo qur-aanka waa kalaam makhluuqa in la yidhahdo makhluuq maahan qur-aanku waa kalaamullah soo ma jeedid laakiin muxdadka waxaa loola jeedaa muxdain inzaaluhu waxa weeyaan soo dejintiisa ayaa la soo dirisiinay waxa weyan aayada saddex iyo labaatan sano saddex iyo labaatan sano ayaa qur-aanku soo degay marka aayaddii soo degtaa waxa weeyaan waa cusubtay soo dejinteeda tii hore waaba ka cusubta hadday soo degta ile ila waa ka dambayday marka waa sidaa marka ilaah wuxuu yidhi subxaana wamaa ya'tiihim gaalada uma yimaado min dikrin waano ay min dikrin waxaa loola jeedaa min wacdin wa tadkiirin uma yimaado dikrigaasoo min araxmaani allaha naxariista ballaaran xaggiisa ka ahaaday dikrigaasoo muxdatin la soo dirisiiyey insaaluhu soo dejintiisa ilaa kaanuu xaalo ay ahaadeen maahane mucridiina kuwa ka jeesta canhu dikrigaas macnaheedu waxay tahay mar kasta oo rabbulcaalamiin rasuul soo diro oo uu waxyi u soo dhiibo gaaladu waa diidaan sidaasayba qaalibkooda ahba sidaas weeyaan mar kastuu ilaah rasuul soo diro oo uu waxa weeyaan waxyi soo dejiyo gaaladu waa diidaan waxayna la macno tahay aayadda suuratu yaasiin ku soo marnay yaa xasratan cala alcibaadi maa ya'tiihim min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun shanlayto oo loo shanlaayo addoommada maxaa yeelay uma yimaado rasuul ilaa waa ku jeesjeesaan marka waa nuucaas weeye ilaa wuxuu yidhi subxaana faqad kadabuu way beeniyeen faqad kadabuu way beeniyeen maxaa loola jeeda faqad kadabuu ay bimaa jaahum min alxaq wixii u yimid oo xaqa ahaa ay beeniyeen xaqi u yimid ayay beeniyeen oo rasuulkii ah oo qur-aankii ah ayay beeniyeen xaqi waa beeniyeen fasaya'tiihim waxaa u imaan doonu ilaahay yidhi ambaa'u maa shay wararkiis kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa bihi maaga wixii ay ku jeesjeesi jireen warkooda waa helayaan wey wixii ay ku jeesjeesi jireen warkooda waa helayaan oo waa maxay waxa weeyaan ciribxumada ka dhalata jeesjeeskaas oo cadaabkii allah cadaabka alla keena wanagaas xaqi beeninay ayay dhihi jireen marka wixii ay ku jeesjeesayeen oo cadaabka allah way helayeen warkiisa iyo ciribtiisa waa fasayaatiihim waxaa u imaan doonaa ambaa'u maa shay wararkiis kaanuu ay ahaayeen yastahziuna kuwa ku jeesjeesa bihi maaga oo min ciqaabillaahi ah awalam yarow waxaa haddeer la tusaalaynayaa allah subxaanau wa tacaala qudradiisa iyo suldadiisa inuu awoodo addadka dhinta inuu soo nooleeyo ilah wuxuu uhi subxaana awalam yarow miyaysan aragoo fiirin ilaalardi dhulka kam in badan waa kamtii khabaryada aheed oo bimacnaa kaiir ah bimacnaa cadad kaiir weeye alam yarow miyaysan arag ilaalardi dhulka kam in badan ayaan ambatnaa soo dhalinnay oo min fiiha arlada dhexdeedaan ka soo dhalinnay oo min kulli zawjin nuuc dhammaantiis ah waa tamiiskeedii nuucaasoo kariimin wanaag badan ilaah subxaana wa tacala wuxuu leey kuwa bacfiga inkirsan maa fiiriyaan dhulka imisa ayaan ka soo dhalinay meel abaar ah oo wax ka muuqdo la arag ayaa rabbulcaalamiin cirka roob uga keenin markaasuu geeda ka soo saarin allaha dhulkaas bannaan geedaha ka soo saarayaa dadkii dhintay sidaasoo kale usoo bixina qur-aanku wuxuu mad badan ku celceliyaa inuu waxa weeyaan dadka ku ogeysiiyo in alla dad dhintay soo noolaynayo geedaha uu soo bixiyo iyo dhulka dhintayuu nooleey dhulka dhintay oo uu nooleeyo geedaha uu dhulka ka soo saaro waa daliil tusaya dadkii dhintayna saasa loo soo saari karo ilaa fiiri hadda dhulkaas banaan inta roob ku do-o ayaa geeda cusub ka soo dhalanaya ilaa geeda unbaa mirahood iskaga daadsanya sidaasoo kale dadkaanu meeshaanay ku jireen lafihii iyo dhididka iyo dhacaanku meeshay galeen laftaas dabagibinta ahoo ugu dambayda meeshay ku jirtaa carraduna ma cunto ayada ma dhammaato halkiiyaa laga soo abuuri intay roob lagu di'iyo nuucaas wey marka waxay ku kala duwan tahay male ilah wuxuu uhi subxaana inna fii daalika daalika halkaa lagu ishaarin ambatna masderkeeda lagu ishaaraa inna fii daalika alimbaat soo dhalinta geedaha la soo dhalinayo la aayatan calaamada ku sugan calaamad weyn oo tusayda alle inuu awoodo dadka dhinta inuu soo nooleeyo taasaa ku sugan inna fii daalika ay daalika alimbaat soo dhalinta oo ilaah geedaha uu soo dhalinayo la'aayatan calaamad ayaa ku sugan lagu garto ilaahay dadka dhintay inuu soo noolayna laakiin wamaa kaana akarum dadka badankoodu ma ahan mu'miniina kuwa rumayna bacfiga badankoodu ayagoo u jeeda geedihii allayu soo bixinaa haddana dadka dhintay inuu soo bixinaa ka fahmi mayaan maxaa yaele qulubtaa xidhanoo naar baa looga yeeraya ilah wuxuu idhi subxaana wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiisu waa mid haalib ah oo waxa asagu uu doono socodsii karoo meel mari kara oo wax ka hor imaan kara aysan jirin arraxiim waana alla naxariis badan oo raxmadiisa waxaa ka mid ah dadkaas beeniyey oole ma awoodid inaad soo bixido wuu awoodaa inuu ciqaab ku soo dedejiyo laakiin dibu uga dhigin waa u caqli celina waxyiyaa la soo dejin rasuulaa la soo dirin bal waa loo caqli celina hadba sidaa loo tusaalayn wixii ilaahay uusan shaqinimo abad ugu talagelin si ay u rumeeyaan raxmadda ilaahay iyo fadligiisa ayay ka mid tahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waid naadaa rabbuka wadkur sheeg nabiga suubanow dheh id waqti naadaa uu u dhawaaqay rabbuka rabbigaa muusaa muuse uu u dhawaaqay muxuu ugu dhawaaqay aniti ey i'ti u tag alqowma qoomka u tag qoomka addaalimiina ee gardaran qowma fircawna fircoon qoomkiisa u tag alaa yattaquuna miyaysan alle ka baqayn qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo innii aniga akhaafu waxaan ka baqaa an yukadibuuni inay ibeeniyaan wayadiiqu waa cidhiiriyoonaana sadrii laabtayda walaa yandaliqu sii days mimaa lisaanii carabkayga fa arsil allow dir malakuljibriil ilaa haaruuna haaruun u diroo asna u waxyo haaruun oo rasuul kale ka dhig walahum reer qibdi waxaa u sugnaaday calaya dushaydana ugu sugnaaday dembun dembi fa akhaafu waxaanba ka baqaa an yaqtuluuni inay iddilaan qaala rabbulcaalamiin wuxuu yidhi kallaa ka joog kuma dilayaan fadhabaa taga adiga iyo haaruun biaayaatinaa aayadaheenna la taga innaa annaga macakum la jirhkiinnaan nahay mustamicuuna waa maqlaynaa faatiyaa u taga fircawna fircoon u taga faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa annaga rasuulu rabbialcaalamiina duu risaalati rabbialcaalamiin rabbualcaalamiin risaaladiisa kuwa u saaxiibaan nahay an arsil dir macanaa la jirkeenna banii israa'iila reer banuu israa'iil nugu dar qaala fircoon wuxuu yidhi alam nurabbika miyaanaan ku barbaarin fiinaa dhexdeenna miyaanaan kugu barbaarin weliidan saqiir xaalo aad tahay muusow walabista miyaadan ku nagaan fiinaa dhexdeenna min cumurika cumrigaaga xaalu ka mid yihiin siniina sanadyaal wa facalta miyaadan samayn faclataka samayntaadii allatii arrintii facalta aad samayday walxaal miyaadan samayn anta adiga minalkaafiriina kuwa abaalka dhaca aad ka mid tahay qaala nabi muuse wuxuu yidhi facaltuhaa arrintaas waan sameeyey idan waqtigaasaa na sameeyey walxaal ayaa na sameeyey ana aniga minadaalliina kuwa lunsan aan ka mid ahay fa farartu waana cararay minkum idinka xaggiinnaan ka cararay lammaa khiftukum markaan idinka cabsaday fawahaba lii rabbii rabbigay wuxuu i soo siiyey xukman cilmi naafica wa jacalanii wuxuuna iga mid dhigay min almursaliina kuwa la diro wa tilka taas aad sheegaydo fircoonow nicmatun ma nicmaana nimcadaasoo tamunnuhaa aad ku gallabaysato calaya an abadta inaad addoonsatay miyaa nimcaa banii israa'iila reer banu israa'iil allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin aayaadkaanna addoonkiisii rasuulkiisii kaliimullah muusa ibnu cimraan salawaatullaahi wasalaamu calayh nabiyullaahi muusa ibnu cimraan ayuu rabbulcaalamiin nooga warramin markuu u dhawaaqay min jaanibi tuuril ayman oo uu la hadlay oo uu doorto rasuulka ka dhigay oo uu u diray fircoon iyo odayaashiisii iyo qoomkiisii tiiya halkan qiso dheer uga bilaaban ilaah wuxuu yidhi subxaana waid naadaa rabbuka marka waxaa loo soo qadarin ficil wadkur sheeg nabiga suubanow id waqti naadaa uu u dhawaaqay rabbuka rabbigaa muusaa muuse uu u dhawaaqay taas waxa wayn ahlusunna waljamaaca waxay dhahan waxaa laga qaadanaa ina allaha yatakallamu bimaa shaaa idaa shaaa kayfa shaaa waxa weyn ina allaha yatakallamu alla waa hadlaa bimaa shaaa wuxuu asagu doonuuna ku hadlaa mataa shaaa waqtiguu doonuu hadlaa yatakallamu bixarfin wa sawt so uma jeedid a'immada tafsiirkana way baraarujiyeen qaar ka mida sida alcallaama alxaafid maxamed ibni cali alkerji aayaddan ahlu sunnana kutubowda caqaa'idkaa ayay mas'aladaas ku taqriiriyeen waxa weeyaan allah subxaana wa tacala wuu hadla sababtoo ah ilaah wuxuuna leeyahay waid naadaa rabbuka rabbiyaa dhawaaqay xuruuftuu ku dhawaaqana waa tana ani'ti lqowma aalimiin uu ilahay ku dhawaaqay ilaahay baa dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay xuruuftan uu rabbulcaalamiin ku dhawaaqay idan in allaha yatakalam ilaahay wuu hadlaa bimaa shaa wuxuu doonuu ku hadlaa mataa shaa markuu doonuuna hadlaa kayfa shaa siduu doonu u hadlaa yatakalamu bixarfin wa sawl marka kutubadhanna way ka alifeen a'immada kutubadhanna way ka alifeen ilaahi weynaa subxaana wa tacaala inuu hadlo qur'aankuna xaraf iyo sawd uu leeyahay oo qur'aanku xuruuf uu leeyahay qur-aanku uu xuruuf leeyahay ilaahayna wuu hadlaa subxaana wa tacaala taas ashaaciradaa diidanoo ilaahay kalaamkiisu xaraf iyo sawd ma lahay leeyahay markay u dambeeyana waxay leeyiin qur-aankaanu kalaamulahi maba ahan qur-aankaanu kalaamulahi way ku qarireen kutubahooda saasay ku caddeeyeen qur-aankan hadda la akrinayaa kalaamullahi maan ila qur-aankan xarafsi sawd uu leey ayaguna waxay leeyiin kalaamka alle xaraf male sawd male jus male bacdi male bilow male dhammaadna male kalaamka alle xarafna male sawdna male marka waxaan xaraf iyo sawd lahayn kalaam ma ahan marka dhinaan kalaam ma aha sida noogu imaan doonta insha allah suuratulmaryama wixii aan xaraf iyo sawd lahayn kalaam lama yidhahdo ma la yidhaahdo marka taasuna waa dalaal ahlu sunnuhuna waxay itifaaq ku yihiin inay kufri bawaaca tahay oo cadka in la yidhaahdo waxa weeyaan qur-aanku waa makhluuq lalakaa'i shan boqol iyo konton caalimuu ka soo naqliyey oo kulligood yidhahdeen waa kaafir qofka yidhahda qur-aankan waa makhluuq qur-aankaanu waa kalaamullah ilaahayna wuu hadlaa sidaasuu ula hadlay nabiyullahi waid naadaa rabbuka wadkur sheeg nabiga subanow id waqti naadaa uu u dhawaaqay rabbuka rabbigaa muusaa muuse uu u dhawaaqay aniti wa anti mufasiradah ilaa naadaa ka horayday jumla fiiha macna alqowl duuna xuruufi ey iti u tag uu ilaahay ku yidhi alqowma qoomka u tag qoomka adaalimiina daalimiinta qoomka daalimiinta naftooda dulmiyey bilkufri walmacaasi ku dulmiyey ilaa qofka kufriga iyo macaasida sameeya wuxuu halaagayaa waa naftiisa ilaa kufriga iyo macaasida cadaabka alloo ka yimaada cadaabka naftiisay ku dhacay naftiisay ku dhacaysaa marka qoomka naftooda dulmiyey ku dulmiyey bilkufri walmacaasi u tag qooma fircawna ka bedelo qooma fircawna fircawn qoomkiisa u tag alaa yattaquuna miyays ilaahi ka baqay oo wax lala yaabee ma alle miyaysan ka baqay inuu ciqaabo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa rabbi rabbigaygiiyo innii aniga akhaafu waxaan ka baqaa an yukadibuun inay beeniyaan ilaahu inay beeniyaanaan ka baqaa wayadiiqu waa istinaaf ha ku cadfin an yukadibuuna ila waa rafcisantee wayadiiqu waa cidhiiriyoonaana sadrii laabtayda walaa yandaliqu mana sii daysmayo lisaani carabkayga markay i beeniyaan qalbigayga cidhiiriyaa gelaya ummad dhan oo dhammaantood kaa soo horjeeda war ilaahay keliya caabudo oo dhammaan hal qofoo ku aqbala aan la arag cidhiiri marka qalbigi inuu dareema oo qalbigii uu yidhaahdo ma waxaanaad marka waxa weeyaan ka hor imaan karta qalbigi illa waa arrin weyn ilaahay qof uu karsiyo maana qof kale ma awoodo ummad dhammaanteed kaa soo horjeeda inaad ka soo horjeesatoo tidhaa war ilahay keliya caabudo wax fudud maaha marka qalbigi inuu iga cidhiiriyoonaadaan ka cabsana haddana mideeda kale walaa yandaliqu lisaani carabkuna uu sii daysmi diido macnaha carabkan waxa weeye guntina uga tiilay marka carabkiina si cad aan fasaaxo ugu sii day waayo oo ay fahmi waayeen acdaartan macnaheedu ma ahan ilaahu risaalada iga daa maaha sida suuratu taaha aan ugu tegi doonno ma ahan macnaheeda ilaahu intaasoo culaysaa jira iga daa maaha ee waxay tahay rabbiyo waxaan ku weydiisa acdaartan iga suuli waay suuratu taaha ayaan ugu tegi doonaa inay macnuhu sidaas yahay oo waxaan ugu tegi doonaa rabbi shrax lii sadri ilahu qalbiga ii waasic ilaa waxa weeyaan wax kasta oo culus haddii ilaahay qalbigaa u waasiciya qalbigu waa yeela waa qaabi kara qalbigu ummad dhammaanteed mid kamida iska caabudaydo halkan sanab u fadhiyoole anaa ilaah asagina le ummadduna leey ilah yagu waa kan qalbigaaga ilahay wuxuu awoodaa inuu karsiiyo inaad tidhahdo dhammaantiin waa qaldantiin alla kaliya caabuda laakiin taas waa ilahay inuu ku karsiiyo wax iska fudud maaha wax banu aadamku caadi u awoodaan maaha waa ilahay marka ilaahay taasuu weydiisana rabbi shrax lii sadrii ilaahow qalbigayga ku waassi oo arrintaas qalbi taxamuli kara ka dhig ilaa ilaahay qofka markuu qayr la doono muxuu sameeya faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofka ilaahay markuu qayr la doono waxa weeyaan oo uu doono inuu hanuuniyo ilaahay qalbigiisu islaamka u waasiciya markaasaa wax kasta oo culays uga yimaad waa qaadana diinka marka waxa uu weydiisana rabbi waxa weyan rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowli cuqdadan gunudan carabka iiga taalna ilahu iga fur dadku hadalkayga ha fahmeen oo si cad aan xaqi ugu sheegeen marka acdaartan macnaheedu waxa weyn ilaahu iga suuli si aan u guto risaaladaada saasuu leeyay marka intaasuu sheegay wuxuu yidhi ilaahu waxaan ka baqaya inay ibeeniyaan wayadiiqu sadrii qalbigaygina markaas u ciririyoonaado oo uu qaadi waayo arrinta oo is idhaahdo intaas waxay diidanta miyaa la wadi karaa marka ilaah ii waasic qalbiga qalbi taxamuli kara ama hala diida ama yaa la diiday adugu xaqa sheeg qalbi intaas awooda ilaahu iiga dhig walaa yandaliqu lisaani carabkayguna uu sii daysmi waayo oo carab furan uu noqon waayo xaqa si cad u sheegi kara sidaas ayuu yidhi fa arsil dir ilaahayow jibriila mafcuulkii waa maxduuf ilaahu jibriil dir ilaa haaruuna haaruun u dir macnaheeda waa maxay ilaahu rasuul ka dhiga haaruun wey ilaahu walaalkay haaruun ilaahu rasuul ka dhig hay ayidu oo xaqii markaan sheego hay garab istaago waiga sii fasaaxo badan yahay ha caddeeyo xaqa ilaahayow rasuul u dir oo haaruun malag u dir wey u waxyooda oo rasuul ka dhig asagana saas wey macnuhu ilaahayna wuu ka aqbalay subxaanahu wa tacaala wuu u diray oo rasuul kale ayaa laga dhigay haaruunna wuxuu yidhi oo kaleeta nabi muuse walahum reer qibdi fircoon iyo qoomkiisa waxaa u sugnaaday calaya korkayga ugu sugnaaday dembun dembi faakhaaf waxaan ka baqaan yaqtulu ina idilaamga dembigaas uu sheegayana waa ninkii reer qibdiyuu ka dilay suuratulqasas aan ku soo marnay waxa weeyaan nin reer banu israa'iil ah iyo nin reer qibdi ah oo meel isku haystuu ku soo baxay markaasaa ninkii reer banu israa'iil wax iga gargaar feeruu ku dhiftay naftiga ka dhacday waaba kii sidaas darteed uga cararaya masaroo dhanba masaroo dhan wuxuu uga soo cararay ninkaas sababtiisa markaasaa waxaa la leeyahay ninkii fircoon ahaa ilaahnimada sheeganayey ninkana aad ka dishay inta dhaqaaqdad oo diinta u sheeg isaga fiil amarka ilaahay weynankiisa iyo risaalada waxa wey rususha inqiyaadka iyo hogaansankooda fiiri waa fircoonoo ilaahnimo sheegana mulkigiisii lagu qabsanay inta loo tago oo laleeyahay war ma ilaah naftiida ka joog weliba ninna uu ka dilay oo uu masar oo dhan uga cararay markaasuu inta amarkii alle qaatay u tegey unta fircoon hortagay yidhi war ilaahay buu marka wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse walahum reer fircoon waxaa u sugnaaday calaya korkay macnaha fircoon iyo qoomkiisa calaya dushayda dembun dembiya ugu sugnaaday fa akhaafu waxaan ka baqaa an yaqtuluun inay dilaanba inay dembigaas ii qabsadaan oo ii dilaanaan ka cabsana qaala ila wuxuu yidhi kalla ka joog kuma dilayaan anaga kaa difacayna kalla waa kelimatu radi ka joogaale ma dhacayso taas suurat lqasasna waa ku soo marnay falaa yasiluuna ilaykuma biaayaatina antuma waman itabackum lhaalibuun wax dhiba inima soo gaarsiin karaan adigii haaruun ma idin soo gaarsiin karaan waxaa adkaanaya labadiinna iyo cidda idin raacda marka waa xifdi ilaahayaa la siiyey subxaana wa tacaala fadhabaa taga uu ilaah yidhi adiga iyo haaruun biaayaatina aayadaheenna la taga innaa annaga macakum la jirkiinaa nahay mustamicuuna kuwii maqlayaana mustamicuna bimacnaa saamicuuna loola jeeda oo waxaa ku caddaynaya suuratu daha inanii macakumaa asmacu wa araa anigaa idinla jira wax alla waxaad ku hadlaydaan waxa laydinkugu jawaabaa waa maqla anaa idinla jira maciyadaas waxa laydhaha maciya khaas maciyada qur-aanku waa labo maciya caama wahuwa macakum aynamaa kuntum alla waa idinla jiraa meelaad joogtaanba taas waa maciya caama macnaheedu waxa weeyaan alcilmu waalqutra ilaahi weynaa waynala jeegaa meel kastoo joogtaa wayn ogi wax ka qarsoon male awooddiisaad ku jirtaanoo waanan awoodaa laakiin macyadan oo dadka qaaskaa ilaah yidhaha waa la jiraa sida hadda midda nabi muuse iyo haaruun ilaah leeyahay anaa inila jira ilaah midda uu yidhahdo in allaha maca almuttaqiin in allaha maca aladiina itaqow waladiina muxsinuun waxa weeyaan mar haddii macyadaas khaaskaa waa maciya khaasa macnaheeduna waxay tahay anaa inila jira bixifdii ilaalintayda wa kalaa'atii waardiyahayga wa nasrii gargaarkayga wa ta'yiidii xoojintayda saas weeyaan anaa inila jira binasri wa ta'yiid gargaar iyo xoojin anaa idin garab taagan wey marka waa sidaas xaafid ku fasiray waa maciya khaasa inanii macakumaa waa inila jiraa bixifdii ilaalintayda wa kalaa'atii waardiyahayga wa nasrii gargaaridayda wa ta'yiidii xoojintayda waa marka waa maciya khaasa ilaahay waxa weeyaan dadka mutaqiinta uu la jiro inanaa innaa annaga uu ilaah yidhi macakum la jirkiinaa nahay mustamicuuna waa maqlaynaa wax alla waxa lain leeyahay faatiyaa u taga fircawna fircoon u taga faquulaa waxaad tidhaahdaan innaa annaga rasuulu rabbi alcaalamiina innaa waa damiir oo jamaca rasuuluna waa mufrad waxaana rabaa isimka innada iyo qabarku inay ismudaabiqeeyaan sida mutadiya qabarku isku mudaabiqeeyaan marka inay ismudaabiqeeyaan ayaa la rabaa ismana mudaabaqeen halkan oo waxaa la yidhi innaa annaga rasuulu lama dhihin sida suuratu daaha innaa annaga rasuulaa rabbika rabbigaa labadii u soo diraana sida isku mudaabaqeey lama dhihin halkan maxaa loogu jaba waxa weeyaan laba dariiqay mareen mufasiriintu qolo waxay yidhaahdeen rasuul halkan waa masder ee loolama jeedo mursal mid la diray loolama jeedo rasuul bimacnaa risaala wey waa masder marka macnuhu wuxuu noqonaa innaa annaga rasuulu duu risaalati rabbi alcaalamiin rabulcaalamiin risaaladiisii kuwa u saaxiibana annagu waxaan wadnaa risaaladii rabbulcaalamiin caalamyaalkoo dhan rabbigoodii rabbi waa khaaliq midka abuurtay wey maalik kii iska lahaa mutasarif midka maamula kaas weeye marka caalamyaalkao dhan rabbigooda rabbigaas risaaladiisiiyaan wadna annagu saas weeye innaa rasuulu rabbi alcaalamiina innaa duu risaalati rabbi alcaalamiin dariiqadaasi mid mareen xaafid ibnu kaiir iyo waxa weeyaan alxaafid maxamed ibnu cali alkerji iyo waxay mareen innaa ay kullu mina labadeenna mid kastoo ka mid a haaruun iyo muuse rasuulu rabbialcaalamiin rasuulna waa bimacnaa mursal yidhahda xaafidku ixraabtaasu mara isagu innaa ay kullu mina mid kastoo laga mid ah rasuulu rabbialcaalamiin caalamyaalkaan allihii iska lahaa waxa weya rasuulkuu soo diray wey labada midka rabta marka sidaasay yidhahdeen sidaas dhaha ayaa ilaah ku yidhi inta u tagtaan haddaba waana nin isagu aaminsan ilaah kaleba inuusan jirin oo le maa calimtu lakum min ilaahin hayri ana rabbukum alaclaa nin taagan wey markaas ale waxaad tidhahdaan rabbulcaalamiin ana soo dira inta u tagta waxaad tidhahdaana la yidhi an arsil dir macanaa la jirkayna bani israa'iila waxaan kaloo u nimid horta annaga risaaladaasaan wadnaa oo rabbulcaalamiinkaas in la caabudaa la rabaa tan labaad dadkan reer banu israa'iil ood dullaysayid ood gumaysayd ood shaqooyinka dhibka badan u diratay nugu dar iska daa dadkan ilaah ha caabudeen annaga nugu dar hana raaceen annaga rabbulcaalamiinna soo dirsaday ka daay harka aad ku raraydo iyo gumaysiga aad ku haydo an arsil dir macanaa la jirkeenna bani israa'iil qaala wuxuu yidhi fircoon marka jawaabtii waa ka lex risaalaa lagala hadlay waxa weeyaan inuu wuxuu isku dayey uunta yaso uu isaga dhanba uu arrinta ka xishoodsiiyo unug aan soo kori miyaadan ahayn caruurkii yaraayan soo korsannay war miyaadan ahayn oo dembiga naga galay oo ninka naga dilay macnaha arrinta dhan ba inuu meesha muuse uga leexdo oo saas warkuu ku soo koobmuu raba taagina arrintaas wax yeelaya maa muuse qaala fircoon wuxuu yidhi alam nurabbika war miyaanaan ku barbaarin fiinaa dhexdeenna miyaanaan kugu barbaarin weliidan ay sabiyan saqiir xaalad war adaa saqiira miyaanaan gurigeena kugu barbaarin dhexdayada annaga reer fircoona gurigan madaxtooyada miyaan lagugu barbaarin waxa weya qofka hadduu xaq sheegayo waa qalad in lagu handado la yidhah war cunug yaraa aan isagoo qaawan arki jiray miyaadan ahayn waxaas qalad waa da arki jirtay waxa wey adba sidaa carruur baa soo martay ogta carruur baa lasoo wada maray kaliya waxaa qofka laga fiiriyaa waxa uu sheegayaa ma xaqa mase ma aha hadduu qalad sheegaya qaladka joojiya la yidhahda hadduu xaq sheegayana waa la garab istaaga waana la qaataa laakiin war cunugii yaraa miyaadan ahayn hashii loo lisi jiraa weli irmaan markaasu hadda diin noo sheega qalad waa hashii inay irmaan tahay inay gurtay cayi ku jira dib waxaan sheegaya xaq yihiin alxamdulilah haddaysan qalad yihiin waxa tira qaladaa sheegi marka miisaanku saas maa waa fircoon jawaabtiisa taasoo kale fircoon waxa uu ku hadlaa fiiri hayta carruur yaroo aan soo koriyiso maadan ahayn waa qalad wey waxaas wuxuu yidhi wallabista war maadaan joogi jirinoo nagaan fiinaa dhexdeenna min cumurika cumrigaaga xaale ay ka mid yihiin siniina sanadyaal min cumrika jaamijurka siniina laga xaalayna idaa taqadama nactu nakirata uxriba xaalan soo ma jeedin marka war dhantaasoo sana miyaadan dhexdeeda joogin wa facalta sow ma aadan samayn faclataka arrintaadii allatii arrintii facalta aad samayday waana ogta waxaad samayday waxa uu sheegaa u majhuulaa waxa weeyaan waa ninkii uu ka dilay waa ninkii qibdiga ayuu ka dilay waa waan ogtay intaas markaan kusoo korinay kadib wixii aad samayda maadaa ninkii wixii la ogaa sameeyey ahayn uu leey wa facalta sow ma aadan samayn faclataka arrintaadii allatii arrintii facalta aad samayday walxaal anta adiga min alkaafiriina kuwa dadka abaalka dhacaad ka mid tahay kaafirka waxaa loola jeedaa jaaxidu nicma nimcadii aan kuu galnay miyaadan naga abaalka dhicin ee gaalata loola jeeda gaalnimo asagu iyo iimaan kama hadlo fircoon kufri iyo iimaan ma kala hadlaba asagu wuxuu ka hadlaya kufriga waxaa ka mida waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan juxuudu nicma nimcada la diidaa la yidhaha kufru waa kufru nicma war miyaada naga abaalka dhicin wey tanku korinay miyaada wiil naga dil oda nin naga dil taasuu kala hadla ma dhacday taasu sidaasuu ku yidhi qaala nabi muuse wuxuu fiiriya marka dadka ambiyada dadka ambiyada ah siday u hadlaan fiiri khaladkooda waa qirtaan marna kama meermeeraan arrintaasu tusaalay u tahay qof kastoo ilaahay rumaysan fiiriya waxaana tusaale dadka ilaahay uga dhigay tusaale cajaa'ib badan adduunka qof la abuuro banu aadan nebi aadana ugu horreeyey soo ma aha nebi aadan ayaa ugu horreeyey soo ma ahan banu aadan ibliisna cadowgiiyuu ahaa oo ku dhaartay inuu nebi aadan durriyadiisa u baadiyeeyo ibliis markuu geedda waxaa rabaa ibliis markii la yidhi u sujuud nebi aadan oo uu u sujuudi diiday rabbulcaalamiin su-aal weydiiyey maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday waa qaldan yahay soo maaha amar alluu diiday soo maaha cudurdaaruu raadsaday ee waxa weeyaan ma khuduucin cudurdaaruu raadsaday wuxuu hi ana khayru minhu anaa ka khayr badansa anigu sujuuda fiiri ibliis marka kow waa midkii alla caasiyey markuu alla caasiyeyna cisyaankiisiiu u raadsaday cudurdaar ee kama garaabin soo ma jeedin nebiyullaahi aadam geedii markuu cunay oo khada ka dhacay muxuu yidhi rabbanaa dalamna anfusanaa wain lam takfir lana watarxamnaa lanakuna min alkhaasiriin fiiri ilaahu nafteennaan dulmin nafteennaan dulmin haddaadan adugu noo dhaafno noo naxariisan kuwa khasaaran ka mid noqonayn fiiri tusaale marka waxay u tahay qof kasta oo shaqi ah khaladuu samaynaa cudurdaaru usii raadsana ha waa difaaca qaladkiisa waa ku madax adag yahay shubhu u raadsana waa kana intaana shubahan haya u leey u soo dayna waa dariiqada waxa weyn shaydaaniyadaa la yidhahdaa soo ma jeedin qaladuu samaynaa qaladkii marka lagu dhalaaliyo war qaladkan ma samayday waa waa cudurdaar u raadsana waa tana tega haddana cudurdaar kaluu keena been iyo waxaas wada waa dariiqada shaydaanka laakiin ambiyada fiiri dariiqooda waa maxay khalad waa qiraan marnaba ku madax adkaa maayo hadda fiiri nabi muuse hadlaya yuu la hadlayaa cadowgii ugu weynaa waa fircoon uu hor jooga war qaladkaas ma gasho markaasuu le waan gale waa ku qaldan waa fircoon uu leeyay marka nabiyada dariiqoodu waa dariiqaas qofkii marka ambiyada inuu raacan raba dariiqaas inuu ku socdaa la raba qaladka aad leedahay looma qiildayo looma qiildayo qaladkaaga waa laga laabtaa waa la qilaa cidka rabta hor joog hataa kaafir haddaa rabta hor joog qaladkaaga looma qiildayno xaqa unbaa lagu adadkaada bis marka masaladaas tusaale u tahay lakiin maanta yara kelimad qalada qofka ku hadla ee la yidhahdo qaladaad ku hadashay bis wey waa doobina afar iyo labaatan sax wuxuu soo jeedaa inuu qiil u raadiyo qaladkiisa oo hadda sida qoraxda u cadeeday waa ayaandar fiiri marka nabi muuse qaala nabi muuse wuxuu yidhi facaltuhaa arrintaas waan sameeyey idan waktigaas ay xiina idin waktigaas walxaal ana aniga min adaalliina kuwa lunsanaan ka mid ahay ir waan ku lunsanayo le arrintaas maxaa yeel ilahay ima amrin gaalkaas inaan dilo gaalkaas inaan dilo alla ima amrin muxuu la jeedaa min adaalliina xasal dalaal la yidhahdaa dalaal qur'aanka iyo luqa carabiyaba saddex macnaa loo adeegsadaa waana macno aada u faa'iido badan saddex macnaa loo adeegsadaa qur'aanka dhexdiisa dalaal maxamedulamiinu shinqidii adwaaulbayaan aayaddan markuu marayey ku baraarujiyey saddexda macnaba macnaha ugu horeeyaa waxay tahay oo dalaal loo adeegsadaa waxa weeyaan addahaabu can xaqiiqati shay wa cilmi shaygan inaad cilmigiisu kaa maqan yahi oo shaygan waan ka lunsanay macnaheeda ma garanayo wa cilmigiisa marka waa macnaha ukubada loo adeegsado addahaab can xaqiiqati shay wa cilmi waana midda rabbulcaalamiin uu yidhi an tadila xdaahumaa fatudakira ixdaahuma اlأkhra fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min الshuhadaa an tadila ixdaahumaa maxaa dumarka laba looga dhigay markhaatigooda laysku kabo in midood ay shaygaas cilmigiisa halmaamayo ogaalkiisii fatudakira ixdaahuma اlأkhra oo ay markaas xasuuso tii kale midaa halmaantay waa ka maqanyay soo maaha qofku markuu shayga halmaamo maskaxdiisu ka maqan yahy dalaal taasoo loo isticmaala an tadilla ixdaahuma in mid ka ka lunto macnaha in cilmigeedu ka maqnaado wey haddana macnaha uu nabi muuse xilkan ula jeeda waa midaas oo wuxuu leeyahay waktigaas waa iga maqnaa waxaan alla kuma amrin waxa weeyaan cilmigeedu ha samayn cilmigeeda iga maqnaa w shaygan cilmigiisa iga maqnaa maadaama allay amrin inaanan samaynay ahayd soo maaha cilmigeedu waa iga maqnaa arrintaas wa saasuu ula jeeda cilmigeedaa iga maqnaa wey taas waa macno macnaha labaad oo dalaalka loo adeegsado waana macnaha ugu caansan qur'aankee uguna badane waxau yahay adahaab can ariiqi اliimaani ila alkufri addahaab in qofku ka tago can ariiqi اliimaani ila alkufri wa can ariiqi اlxaqi ila albaatil inuu qofku ka tago ka leexdo duraba waa ogi iimaankii oo uu kufriga aado xaqi inuu ka leexdo baatil uu aado kaasna dalaala loo adeegsada qur-aanka macnahaas waa hadda qur-aanka macnaha ugu badan macnaha saddexaad waxaa dalaal loo adeegsadaa alidmixlaal waalghaybuuba alghaybuubatu waalidmixlaal baabi'id shaygan waa baaba'ay dalaal waa loo adeegsadaa waaba baaba' isagii dhammaaba alghaybuubatu wlidmixlaal waa loo adeegsadaa taasna waxaan ku soo marnay ilaahay qowlkiisa aidaa dalalnaa fi lardi ainaa la fii khalqin jadiid aidaa dalalna ma markaan ku baaba'no filardi dhulka oo inta dhulkan alkuasa dhulka dhexdiisaan ku baaba'no aidaa dalalna fiil markaan ku baaba'no filardi ainaa la fii khalqin jadiidin marka idmixlaal iyo aybuuba waa loo adeg saddex macno loo adegsada marka macnaha uula jeedaa waxay tahay war shaygaas cilmigiis waa iga maqnaa waagaas cilmi ma aanan lahayn fa farartu waan cararay yidhi markaa ninka idinka dilay fa farartu waan cararay minkum idinkaan idinka cararay lamaa khiftuku markaan idinka baqay waa jirta arrintaas waan ku lunsanaa hadda waana aniga idinka cararay markaan dilay waa idinka baqay fa wahaba lii rabbii arrintaas marka waxbaa ka dambeeyey waa intaan ilaahay u waxyood marka wuxuu yidhi fawahaba lii rabbii rabbigay wuxuu isoo siiyey xukman xugun xugunka maxaa loola jeedaa mufasiriinta gabar waxay mareen sida waxa weya ibnu jariir dabari annubuwa nabinimu isoo siiyey maxamedulamiinu shinqiidina wuxuu yidhi aladharu cindii ana alxukma huna alcilmu naafic waa cilmiga naafica mana isdiidayaan dee nabinimadaba weeyaba cilmiga naafica marka isma diidayaan marka annubuwatu walcilmu naafic wey xukunka ilaahay soo siiyey marka wuxuu leeyahay arrintaas weegaas maskaxdayda oo ka maqneedoo cilmigaas waa iga maqnaa kadib laakiin waxbaa ka damey arrintaas waa laysoo diray rabbigayaa nabinimo iyo cilmi naafica soo siiyey fa wahaba lii rabbi xukma wa jacalanii wuxuu iga mid dhigay min almursaliina kuwa lasoo dira rususha mideeda kale wuxuu leeyahay abaalka aad iigu abaal sheegayda uu ka jawaaba fiil abaalka aad iigu abaal sheegayda reer banu israa'iilan addoonsaday weeyo wax kale maa fiiri wa tilka nicmatun laba macnay mufasiriintu leeyihin oo ay mareen wa tilka nicmatun sida ibnu jariir dabari iyo aimo badan oo kale waxay yidhahdeen waa iqraar waa uqira abaalkii uu galay uqira ibnu jariir iyo aimo badan saasay mareen oo wuxuu leeyahay nabi muuse wa tilka taas oo barbaarinta ah nicmatun nicmo weeye nicmadaasoo tamunnuhaa aad ku galladaysanaydo calaya korkayga an abadta inaad addoonsatay weeye bani israa'iil reer bani israa'iil marka waa iqraarsaa loo leeyahy waxay tahay macnaheeda maadaama aniga aad dilki iga dayday adoo reer banu israa'iil dilaya wiilashoodii maadaama reer banu israiil adoo ku shaqaysanaa aniga aad gurigii boqortooyada igu barbaariday nicmo waata arrintaas waa iqraar wey a'imo kalena waxay mareen maya istifaama meesha ka xadfan oo waxa weeye wa tilka aw tilka taas nicmatu min nimca oo taasna ma nimca nimcadaasoo tamannuhaa aad igu galladaysato ma nimco aad iigu abaal sheegataa an cabadta min ajli an cabadta inaad addoonsatay darteed miyaad iigu abaal sheegee bani israa'iila sababto a waxay tahay maxaa keenay guriga reer fircoon in nabi muuse ku koro waxaa keenay addoonsigii reer bani israa'iil sababto ah nabi muuse badda wa ay ku tuurta hooyadiisoo maha maxay ugu tuurta gumaysigii uu fircoon ku hayey soomaa reer banu israaiil haddaan gumaysigaasu jirin kuma aysan tuurteen badda iyadaa korsa lehe ee waxaa keenay guriga fircooni muuse lagu koriyo cabsida isaga laga cabsanaayey oo gumaysigii reer banu israil uu gumaysan jiro marka wuxuu leeyahay ma waxaad iigu abaal sheeganaysaa inaad gumaysateen reer banu israiil ila taasay ahayd korintaadii koriday saasay waddadaas male qaarna waxa weeye macno kaleeto isla macnahaas ku dhow oo ah wa tilka taas nicmatu nimco weeye tamunnuhaa aad iigu abaal sheeganaydo nimcada calaya korkayga an cabadta wahiya taasu an cabadta waa inaad addoonsata bani israa'iil macnaha waxay garabtaa laakiin waxaad bal isgarab dhigtee anoo kaligayaad i koriday tolkayoo dhanna waad andoonsay haye ma isku dhigmaan marka waxaa muqaabil u ah anigaad isoo korid laakiin tolkayo dhan waad gumaysay miyay isku dhigmaan dawaamay marka taasoo kale intaa la isugu abaal sheegta macnaha waxay ayidayda oo ah istifhaam in la soo qadaro sidaas wy intaas markuu yidhi oo uu arkay inuusan gambayn muuse fircoon wuxuu ku qasbanaaday hadalkii weynaa ee nabi muuse ku hadlay inuu waxa weye wax ka yidhaahdo oo hadalkii weynanka badnaayo ah rabulcaalamiina soo diray tiiyuu ka hadlay marka fircoon qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiin caalamyaalka rabbigood muxuu yihi qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabu samaawaat huwa rabulcaalamiin rabu samaawaati waa cidharyaalka rabbigooda waalardi dhulka rabbigiisa iyo wamaa baynahuma inta udhaxayda rabbigooda in kuntum hadaatiin mu'miniina kuwa wax yaqiiniya qaala fircoon wuxuu ku yidhi liman dadkii xowlow hareerihiisa joogay alaa tastamcuun war miyaadna dhegaysay waxa uu ku hadlayo qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbukum rabbulcaalamiin rabbukum waa rabbigiinna idinkaynin abuuray wa rabbu aabbaa'ikum aabbayaalkiinna rabbigood weeye aabbayaalkii alaweliina ee horreeyey qaala fircoon wuxuu yidhi inna rasuulakum rasuulkiinna waa ku jeesjeesa macnaha midkaan rasuulka sheeganay wey inna rasuulakum rasuulkiinna alladii rasuulka ursila ilaykum la iniin soo diray la majnuun waaba wax waalana caqli lahayn anigiyuuba ileeyahay rabbi aduu rabbi kuu yihi qaala nabi muuse wuxuu yidhi huwa rabbulcaalamiin rabbulmashriqi waalmaqrib qorax ka soo bax iyo qorax u dhac meesha xidiguu ka soo baxanaya meeshay u dhacaan allah iska leh ee maamula weeye iyo wamaa baynama inta u dhaxayda in kuntum haddaad tihiin tacqiluuna dad wax garanaya caqliyeeya markii nabiyullaahi muusa rabbulcaalamiin uu horay u sheegay fircoon waxa weeyaan duqyaankiisii iyo kibirkiisii wuxuu isku dayey inuu diido rabbulcaalamiinba qaala fircoon wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiin rabbilcaalamiin muxuu yihi ila waxa weeyaan dadkiisa wuxuu ugu sheekay jiray fircoon ana rabbukum lacla wuxuu ugu sheekay jiray maa calimtu lakum min ilaahin hayri waxaas ugu sheekay jiray ayaguna sidaasay aaminsanaayeen way iska dulloobeen markaasay aqbaleen fastakhafa qowmahu fa adaacuuh ta fududaystay ay iska adeeceen way iska addeeceen marka khaaliq wax la yidhahdaaba waa diidanaayeen saani oo dhan oo koonka abuuray diidanaayeen saanica koonka dhanba sameeyey ayay diidanaayeen markaasu wuxuu la yaabeen rabbulcaalamiina rasuul aan u ah oo isoo diray xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi macnahaas ayay ku fasireen culamaau salaf wa a'imatulkhalaq rabbulcaalamiinka aad sheegayda sifeewa muxuu yahay rabbulcaalamiin macnahaas ayay ku fasireen culummadii salafka iyo a'immadii khalafkuba waxa uu fircoon weydiiyey waxay tahay rabbulcaalamiinka aad sheegayda muxuu yahay saas wey muxuu hadalkaas uu leeyahay waxa weyn ibnu kaiir wuxuu naqdinayaa waxa weyn qolada manaadiqada intaasna ugama harine waxa weeyaan waaba sii sheego wuxuu yidhi ibnu kaiir waman zacama qofkii ku amdacooday zacmiga waxaa laga cabiraa madiyatulkadib beenta daabadeeda hadalkaan sal iyo reedka lahayn markaasuu yihi waman zacama qofkii ku amdacooday oo min ahli lmandiq qolada mandiqa ah cilmulkalaam iyo wakayrihim ana haadaakanu su-aalu waa su-aal canilmaahiyati xaqiiqada oo waxay dhahdeen qolada manaadiqadaba sida uu marayo waxa wey jalaalooyinka eh iyo waxa wey jamalka iyo eh qolada manaadiqadu siday mareenu maray waxay yidhaahdeen rabbulcaalamiin markuu leeyahay wamaa rabbulcaalamiin macnaheedu waxay taa yidhaahdeen ayu shayin muxuu ka samaysan yahay rabbulcaalamiin jinsi jinsiga uu yahay noo sheeg ma dahab ah ma fida muxuu ka samaysan yahay saas ula jeedaa yidhahdeen shayga moogtahay markaa jiritaankiisa ogolaataa la yidhaha kadib xuu ka samaysan yahay soo maa isagu jiritaanka dhan inuu diido isku daya soo maa jiritaankao dhan waba inuu diido isku daya ee shaygii inta guud ahaan ogolaado waxa weeyaan xaqiiq ahaan muxuu ka samaysan yahay jinsigiisu maba soo gaarinba marka intaasaa dalaal ugu furan ugu filan manaadiqada marka wuxuu yidhi waman zacama qofkii ku andacooda min ahli lmandiq xaalo ka mida iyo wakayrihim ana haadaakanu su-aalun inuu su-aal yahay can ilmaahiyati xaqiiqada faqad halada qofkaas waa qaldan jalaalooyinkaa ka mida jalaalooyinka waa ka dambeeya ibnu kaiirka laakiin raggii hore qaldamu iska raac jalaalooyinkaa dambeeya iyo ibnu kaiir shiikha jalaalooyinka laha dambeey faqad halada qofkaas waa qaldamay fainahu lam yakun fircoon maba ahayn muqiran mid qiran bisaanici allaha koonka abuuray maba qirnaynba macnaha afka kama qirayn qalbiga ha ka ogaado laakiin afka kama ogolayn inuu ka sheego ma qiraynin afka xataa yas'al can ilmaahiya markaasaana maahiye la weydii karaa oo shayga xaqiiqadiisa muxuu shaygaanu ka samaysay markaad leedahay waa inaad marka hore shayga jiritaankiisa ogolaata ee maba jiro haddaad leedahay haddee xaqiiqa ma weydiin maysid ma weydiinaysid bal kaana jaaxidan lahu bilkuliya guud ahaanba waa diidanaa fii maa yadharu sida muuqata wain kaanat ilxujaj walbaraahiin wuxuu ihi xujooyinka iyo burhaanaha haba noqdeen qad qaamad calayhi mid xujadu ku quntay ha ahdo oo waa lagu oogay xujada waa ogaada inuu jiro laakiin waa juxuudu samay jir isagoo oguu diidi jira dhihi jiray saanic kale ma jiro marka waa noocaas aayadda macnaheedu marka ii muxuu yahay rabbulcaalamiinka aad sheegayda wey qaala fircoona wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiin rabbulcaalamiin muxuu yahay qaala wuxuu yidhi nabi muuse rabu samaawaat rabbudu waa qabarka muddadiiya maxduufa huwa rabbulcaalamiin rabu samaawaat waa ciraryaalka rabbigooda rabbi waa khaaliq midka iska leh maalik khaaliq waxaan rabaa midka abuuray midka abuuray maalik midka iska leh mutasarif midka maamula sidaas weeye sidaas weeye sida xaafidkuba halkan uu ku caddaynaa a'imo badanoo kalena sidaas waad u caddeeyaan waxa weeyaan waa khaaliqu jamici dalika wa maalikuhu walmutasarifu fiihi wa ilaahu huwa marka rabu samaawaat waa ciharyaalka midka abuuray ee milkiye maamula waalardi dhulka rabbigooda weeye abuuray ee milkiye ee maamula wamaa baynahumaa inta u dhaxaydana abuura ee abuuray ee milkiyey ee maamula in kuntum haddaad tihiin muuqiniin haddaad wax yaqiinoo quluubtoodu wax garata haddaad tihiin waa kaasaa rabulcaalamiinkan idinkugu yeeraya qaala fircoon wuxuu ku yidhi liman dadkii xowlow hareerihiisa ahaaday alaa tastamicuuna war miyaadnaan dhegaysayn ma maqlaysa marka ku hadlay wuxuu ka dhigaa inuu ku hadlay wax lala yaabo oo qariib uu ka dhiga waana hadde xaq cad oo bannaanka yaallo ku hadlo waa xishoodine waa sida wax uusan ka hadl aan la yaab lahoon laguba hadli karin inuu ka hadlo ka dhiga laakiin uma joogsan waxa weye nabiyullaahi muusa qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbukum huwa rabualcaalamiin rabbukum idinka kii idin abuuray wey fircoon iyo odayaashiina meesha fadhiya idinkan meeshaan fadhiya kii idin abuuray wey rabbiga idin abuuray wey ee milkiyey oo iska kiin leh oo idin maamula kaas wey kaan sheega wa rabbu aabbaa'ikum waa aabbayaalkiin rabbigoodii aabbayaalkiin midkii abuuray ee iska lahaay maamuli jiray weeye aabbayaalka lawelin ee horreeyey qaala fircoon wuxuu yidhi inna rasuulakum rasuulkiinna odayaashuu ku jeestay war midkaan dhahaya waa laysoo diro rasuulkiinna alladii rasuulka ursila ilaykum laydiin soo diro waa istihzaa rasuul markuu le rasuulnimo uma ogola midkaan sheeganayo wey inna rasuulakum rasuulkiinna alladii rasuulka ursila la soo diray ilaykum xaggiinna loo soo diray la majnuun waaba waalayah bal wuxuu ku hadla fiiri anu waalan waaba ka soo gudba wuxuu leey adiga allihii kulahaayuba hadda marsiibaaba rabbiga adiga kulahaa uuba soo gaarayo waa sii watay nabi muuse uma hakin qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbulmashriq huwa rabuulcaalamiin rabbulmashriq waa meesha xidiguhu ka soo baxaan xidigaha dhammaantood qorax daya xidigaha kale meeshay ka soo baxaan rabbiga abuuray ee milkiye maamula walmaqribi meeshay u dhacaanna milkiyey ee maamulo abuuray ee koonka nidaamka dhan ee socda habeenka maalinka qoraxda dayaxa xidigaha kan kala wada weeye maadaa kala wada fircoona iyo wamaa baynahuma inta u dhaxayda qorax ka soo baxaya qorax u dhac in kuntum haddaad tihiin tacqiluuna dad wax caqliyaynaya wax garana haddaad tihiin waa kaasaa rabbulcaalamiin mar haddii waxa weyn xujadii lagu oogo xaqu caddaaday sida lagu yaqaano dawaaqiidda wuxuu u leexday inuu adeegsado awooddiisa suldadiisa halkaas u leexday qaala fircoon wuxuu yidhi la in ibtaqadta lawallaahi allan ku dhaartay in ibtaqadta haddaad ka dhigato ilaahan mid la caabudo hayrii aniga cid aan ahayn la ajcalannaka waxaan kaa yeelayaa on kaa yeelayaa muusow min almasjuuniina kuwa la xabiso mid ka mid ah qaala nabi muuse wuxuu yidhi awalow ji'tuka atafcalu daalika ma saasaad yeelee walow ji'tuka haddaan kuula imaadana bishayin shay shaygaasoo mubiinin cad qaala fircoon wuxuu yidhi faati la imow bihi shaygaad sheegaydo in kunta haddaad ka mid tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa fa alqaa waa tuuray nabi muuse casaahu ushiisii fa idaa isla markuu tuuray hiya ushii thucbaanun waa mas mubiinun bayinun oo cad wa nasaca waa soo siibay nabi muuse yadow gacantiisiiuu soo siibo min jaybihi jeebkiisuu ka soo baxshay fa idaa isla markiiba hiya gacantii baydaa'u waa mid cad midaas cad midaas faidaa hiya gacantii baydaa'u waa mid cad munbahiratun oo wareerinaysa linnaadiriina kuwa fiirinaya qaala wuxuu yidhi fircoon lilmaley odayaashii wuxuu ku yidhi xowlow hareerihiisa xaalo ay ahaadeen odayaashii hareerihiisa joogay wuxuu ku yidhi inna haadaa ninkaanu la saaxirun waa sixroole sixroolahaasoo caliimun oqoon badan sixroolahaasoo yuriidu doonaya an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiinna bisixrii farfalkiisana idinkaga bixiyo maadaa tamur fa maadaa ta'muruuna maxaad faraysaan qaaluu waxay idhahdeen arjihu horta asaga arrintiisa dib u dhig wa akhaahu walaalkiisna dib u dhig hadda ha ku degdegin wabcad dir filmadaa'ini magaalooyinka aad xukunto dhexdooda xaashiriina kuwa kuu soo aruuriya dadka sixroolyaalkaa ya'tuuka waxay kuula imaanayaan bikulli saxaarin sixroole dhammaantiis sixroolahaasoo caliimin oqoon badan fircoon markii xujadii ku caddaatay oo wuxuu u leexday sida lagu yaqaano dawaaqiidda waxa weeyaan awood iyo suldadiisa inuu adeegsado oo uu yidhi xabsigaan ku dhiga haddaadan ka joogi waxaad sheegaysa idan qof kasta oo waxa weeyaan xaqa dadka sheegaya ee xaqa caddaynaya yidhaahda haddaad joojidiido xabsigan ku dhigaya waa dariiqadii fircoon waa dariiqadii fircoon wey soo ma jeedin qaala fircoon wuxuu yidhi lain ittakhadta wallah in ittakhadta haddaad ka dhigato ilaahan waa mafcuul awal hayrina mafcuul haani ilaahan mid la caabudo haddaad ka dhigato hayri aniga cidaan ahayn la ajcalanaka waxaan kaa yeelin oo kaa yeelin min almasjuuniina kuwa la xabiso mid ka mid a xabsi adag oo lahayo ciidda hoosteeda oon la arkayn qofka oon cid uusan arkayn qofkuna xabsigaasaan ku gelinaya haddaad jooji diiddo waxa aad waddo ilah kale ha la caabudo wuxuu islahaa mar haddee waa nin aan weligiisba war lagu soo celin wuxuu islahaa mar haddee halkaas gaarto war kama dambeeyo laakiin uma hakin nabi muuse qaala wuxuu yidhi nabi muuse awalow ji'tuka marka waxa weyn hamsatulistifaamka wow la geliyo wowdu waa caadifa hamsaduna ficil maxduufay ku jirtaa ficilkaas maxduufka ahaa macduufu calayhi ah wowdaanun ficilka joogay kaas ku cadfee marka wuxuu noqonaa awalow ji'tuka atafcalu daalika masaasaad yeele oo masakay xiree walow ji'tuka haddaan kuula imaadana bishayin shay shaygaasoo mubiinin cad xataa haddaan xaq cad keeno wax tusaya in rabbulcaalamiin isoo diray haddaan xataa la imaado ma iska kay xidhe saasuu ku yidhi marka arrintii siduu moday waa noqon diid mar hadduu hanjawada la hadal kama dambeeyo laakiin asagana waxa uu ilaashanaa ninkan fircoona waxay tahay waa mulkiga waa mulkiga wuxuu marka hadduu is yidhaahdo yuusan hadlin ee aamusi wuxuu cabsi ka qaba dadku inay ka kala fakadaan oo la yidhahdo waxa loo aamusiyey ninkaas wax cadow wey soo ma jeedin markaasuu yidhi wax cadda haddaan wada xataa maiska ka xidheen qaala wuxuu yidhi fircoon faati la imow bihi waxa cadood sheegaydo shayga cadkeenba halla arkeen in kunta haddaad ka mid tahay muusow min asaadiqiina kuwa runta sheega fa alqaa waa tuuray nabi muuse casaahu ushiisiiyuu tuuray fa idaa isla markiiba hiya ushii thucbaanun waa mas maskaasoo mubiinun bayinun cad mas cad oo waxa weeyaan sidaa mas cadiya weeg ee soconaya af lehe waxa weeyaan cajaa'ib leh abagalgalanaada waana ushii uu silay markuu jeejow gacantii haddana jeebka geliyey waa uu soo bixiyey jeebkiiuu ka soo baxay wa nasaca waa soo siibay yadow gacantiisii min jaybihi jeebkiiuu ka soo bixiyey faydaa isla markiiba hiya gacantii baydaa'u waa mid cad munbahiratun ee wereerinayda linaadina dadka fiiri waa mid cadee dadka ay la yaabayaan markay fiiriyaan linaadinana waa khabarun bacda khabari qaala wuxuu ku yidhi marka fiiri fircoonka siduu u hadlaa fiirso qur-aanka waxa weeyaan maadiga iyo waxa wey maadiga iyo xaadirku isku ka fasira ku fiirso qur-aanka maadigiyaa lagaaga warramin xaalka marka taaganna waa inaad ku fahamtaa soo ma jeedo markii xaqii caddaado mucjiso cad uu la yimid arrinta arrin siyaasiyu ka dhig oon xaq iyo baatilba la isku haysan oo ninkaan kursigu kursi doon sidaas way dawaaqiid xaqa qof hadduu caddeeyo waxaa la leeyahy waa kursi doon kursigu nagu haysta fiiri wuxuu ku hadlay qaala fircoon wuxuu ku yidhi lilmalayi odayaashii malaa waxaa la ihahdaa qoomka akhyaarka dadka u ah macnaha dadka u taliya akhyaarta ulama jeeda dadka un wanaagsan dadka dadka wax u yidhaahdaa la yidhahdaa malaa qaala fircoon wuxuu ku yidhi lilmalayi odayaashii xowlahu hareerihiisa xalay ahaadeen inna haadaa ninkaanu la saaxirun waa sixroole sixroolahaasoo caliimun aqoon badan ninkuu sixroole ad sixirka u yaqaan wey fiiri aa mucjizadii rabbulcaalamiin soo dhiibay ayuu leeyaha waa sixir waa sixir ayuu leeyahy ninkaanu waa sixroole oo weliba sixirka aad u yaqaana sixroolahaasoo yuriidu raba an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiina bisixri idinkaga saaro dhulku raba inuu ka qabsado macnaha mulkigu raba inuu kala wareego mulkiga haddii lagaala wareego dhulku waa laga qabsaday ma ogta marka ninkaanu waa nin doonaya dhulka inuu qabsado ogaada ummad yahay arrintii siyaasiu ka dhig siyaasad yaa ka wada hadla dhul iyo mulki iyo miyaa lagala hadlay ninkaas marka faraacinadu siday u hadasho inaad taqaana iyo dawaaqiiddu xaqa ha la raaco waxa weeyaan kursi doonaad tahay faydabdaro waa warkii faraacinada yuriidu si xoolahaasoo yuriidu doonaya an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinna bisixrii falfalkiisa uu idinkaga saaro famaadaa taamuruna maxaad amraydaan waa ujeedaan mulkigiiniyaa loo soo jeesta waxaa meeshaa fadhiyana waa odayaashii faraacinada maaha reer banu israa'iil mufasiriinta gabdhaha yidhahda ilaa shan boqol wey waxaa meesha fadhiya oo raggii dowladda ah mulkigeennii ayaa loo soo dhigtaya tala bixiya waa ku gaari jilicsana wuxuu rabaa inuu damiirkooda kiciyo yidhahdaan war hala qabto hala cuno laakiin ilaahaya arrinta wada ilaahay waddada uu ku wada waddaan ahayn marimin hal la dilo ma dhihin xir ma dhihin sidaana ka soo baxda odayaashii la taliyaasha u ahaa fircoon qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dib u dhig asaga wa aqaahu walaalkiisa haaruunna dib u dhig midna ha dilin wabcad u dir filmadaa'ini magaalooyinka waxaad u dirtaa magaalooyinka mamlakadaada iyo boqortooyadaada magaalooyinkoodao dhan xaashirina kuwa sixroolayaal ka soo aruuriya dir magaalo kasta qof u dir ee waxaa tiraa wixii sixroolayaalaha la ii keeno masara markaas caan waxa ahaa sixirka adduunka meesha ugu sarrayday ahayd sixirka dad meel fog ka gaaray ahaay oo qatar marka waxay idhahdeen saas yeel waxba hadda cuquubaha ku dadejine magaalo kastood xukunto sixoolyaalka laga keeno aan sixirka sixirka horgeyne waa arrin alla wato maxaa ilaahay doonayaa ummad aan wax isku keeni kara alla maahan aan la arag oo nabi muuse hadduu isku dayo mid mid in ugu tar uusan weligiisba u tegi karin hal maalin goob in la isugu keeno oo xaqa loo sheego ka war mar haddii ilaahay aad ku xidhan tahay maamulka ilaahay baa iskale ilaahayna waa u gargaari uu ku yahay mar haddaad ilaahay ku tiirsan tahay ilaah arrintaada ilaalinaya nabi muuse ma awoodo magaalooyinko dhan inuu tago dadkaan midmid ula hadlo hal maalina meel laysgu keena xaqii ku caddaa ka war talada ay bixinayaan baarlamaanka fircoon waaba dantii xaqa ka war kan xaqa sheegayana yaan la dilin ummaddana meelha layskugu keeno qofkii xaqa sheegayana ha la hadlo xaq iyo baatila sinaan haddii goob layskugu keeno waa siduu rabay nabi muuse marka waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen odayaashii arjih dib u dhig asaga wa aqaahu walaalkiisna dib u dhig wabcad u dir filmadaa'ini magaalooyinka aad xukunto dhammaantood xaashirina kuwa soo aruuraya sixroolayaalka ya'tuuka waxay kuula imaanayaan bikulli saaxirin sixroole dhammaantiis sixroolahaasoo caliimin aqoon badan allahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed